والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وqowluhu huwa alcumuumu min sifaati nudq weli caamkii ayaan ku jirnay markaa shalayto waxaan soo aragnay bal intii badnayd casharka siiqada caamku leeya ama kaasaabuu casharku ahaa uun siiqooyinka caamka waana soo aragnay wixii bal intii yaraydayse uu ku kordhiyay wixii matniga kuba sugnaa ee bal kitaabkeenan oo ay kuba sheegeen xagga alfaada iyo cibaaraadka adigu aan ka faa'iidaysanayno markay nusuus ku yimaadaan ama kalaamba cumuum aan ka faa'iidaysanayno marka wuxuu yihi saaxib almatn waalcumuumu cumuumkan min sifaati nudqi dhawaaqa sifaadkiisuu ka mid yahay oo waxyaalahan dee caamka noqonaya aan leenahay meede waa siiqadii caamka ee macnaha shumuul kale faa'iideynaya waa waxyaalahan alfaada ah ee lagu dhawaaqayo taas buu sifaadkeeda ka mid yahay ee ficilka la samaynayeen dee lafdi iyo lafdigan cumuum kaleaynu siiqooyinka aynu soo maray ay kaba mid yihiin wixii uu kulansaday aan ahayn iyagu cumuum ma yeelanayaan waalcumuumu cumuumku min sifaati nudqi annudqu masdarun bimacna ismi lmafcuuli lafdigan annudq waa masder horta asalkiisa oo nadaqa masderkiisii weeye laakiin bimacna ismi lmafcuuli ismi mafcuul macnihii buu leeyahay imika halkan oo markaa macnuhu muxuu noqonaya ayilmanduuqi wixii lagu dhawaaqayay oo dhawaaqii maaha naftiis waa waxaan lagu dhawaaqayo ee alfaada ah ayaa uu cumuumkani sifaadkooda ama sifaadkiisa kaba mid yahay walmanduuqu kan lagu dhawaaqaa markaa markan ism mafcuul u awilano huwa lafdu lafdiga weeye liannahu lafdigii yundaqu bihi waa lagu dhawaaqayaa waalijtimaali kulansigiisii cala alxuruufi xuruuf uu kulansaday markaa falcumuumu cumuumku min sifaati alalfaadi alfaada ama ay barhkood almabaani ay kaba cabiraan ayuu sifaadkeeda yahay ee afcaasha iyo wixii ficil meeshiisa ama maqaamkiisa joogo oo kale ee macnihii leh ma noqonayo wax cumuumkani waxa weeyaan sifaadkooda ma aha fa yuqaalu waxaa la odhanayaa lafdun lafdi caamun caam lafdun lafdi caamun caamo weeye kani ama haadaa lafdun caamun lianna alcaama kaa caamka lahu siiyaqun siiqooyin baa u sugnaaday waana kuwii aynu qeyb ka mida soo aragnay siiyaqdaasoo tustacmalu loo isticmaalo fil cumuumi marka macnahan guud ee shumuulku uu ku sugan yahay ee lafdigani wixii uu suubanayo o dhan cibaarada keliya iyo dhawaaqa keliya lagu dhawaaqay ma ay soo wada hoos imanayaan balkaas dee siiqooyinkaas cumuumka loo isticmaalayaa u sugnaaday laa yustafaadu kuwaasoo markaa cumuumkaasoo laa yustafaadu aan la faa'iidaysanayn biduuni haddaan siyaqdani jirin siyaqdina alfaad bay ahayd oo dee manti iyo kulligii iyo maadii aan soo maray ama nakira fii siyaaqi nafyi intuba alfaad bay ahaayeen alfaadaasi haddaanay jirin siiqooyinka cumuumka la yidhaahdee cumuumkan ama macnahan shumuulkee ballaadhan aynu soo aragnay ma faa'iidaysanayno kama taqadama fi lamhilati si amhiladii noogu soo horamaray faidaa waradat isiiqatu siiqadii siiqadii wuxuu wada waa cibaaradii ama lafdigii dee macnihiisu caamka ahaa ama macnaha cumuumkii uu kuba sugnaa hadday soo aroorto mujaradatan xaalay tay mid ka dharla oonay la socon canil qaraa-ini qaraa-in wax qariino ah oo wax khaasa in looga jeedo oo macnaha dee ay lahayd ee caamkaan looga jeedin caddaynaysa taasi iyadoonay la soconay ka dhar la-dahay dallad markaa waxay tilmaami taasi cala istiqraaqil jinsi jinsiga ujeedadu jinsiga halkan sida dee nakirawaati imika iyo alfaadahaas waa waxaan ay u suubanayaane lafdigan macnihiisu uu yahayba kaas guud ahaanba afraadiisii oo dhan ayay dee inay meeshan xukumkani ka wada dhexeeyo istiqraaqa jinsiga ayay tilmaamaysaa oo sida dee ismigii mufrad ama jamaciyo alif iyo laami kuba sugnayd aan cahdiyo ahayn waa ti aynu soo marray misaalkii haddii la yidhaha qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun cid kasta oo sifada ama wasfigan laga helay mu'minnimadan ayuu dee lafdigii kuba dhacayaayo oo jinsigii kaasoo dhan buu wada gaadhayaa kol haddaan qariina jirin marka fal cumuumu cumuumka horta min mafhuumi lisifa lisaan alcarab luqada carbeed waxyaalaha mafhuumkooda ama dee kuba sugan buu ka mid yahay oo dee waa qolooyin baa jira malaa dee ama ay dee ka joogsaday inuu siiqooyinkani ama cumuumkanba macnihiisan guud kaba joogsaday ama waxyaala sheegtay qolooyin baanay hadalkani radin u tahay oo cumuumka horta luqada carbeed bay waxaani ku yimaadeen oo mafhuumkii lisaanka carbeed ama luqadii carbeed buu kaga mid yahay haadaa madhabu salafi min sadri hadihi lumma haddaba salafkii madhabtoodii weeye ummadan qeybtoodii hore iyo ama xaggoodii horeba ahaa sadrigoodii kuba sugna iyo waman taabacahum min bacdihim ciddii iyaga raacday oo minman bacdahum dadkii ka dambeeyey ah oo ujeedadu waxa weeyaan salafkii ummadda iyo dadkaa ka dambeeyeyba dee ciddii iyaga raacdee maqaaladaa kuba raacday waxay ku tegayaan cumuumkan horta jiritaankiisa iyo inuu siiqooyin gaara leeyahay oo siiqooyinkaasna ay faa'iideynayaan istiqraaqaas marka aanay qariino kala jirin fakaanuu waxay ahaayeen salafkii ummaddu iyo ciddii kuba raacdayba yastadiluuna kuwa daliishada oo dee nusuusta caamka ah ayay daliishanayeen iyagoo weliba cumuumkoodaas dee waxa weeyaan dee inay dee cumuumka ay leeyihiin u daliishanaya axkaamo wayaxtajuuna waanay xujaysanayeen binusuusi alcaam fakaanuu yastadiluuna wayaxtajuuna binusuusi alcaam labadaba halkan baa dee adigu nusuusi alcaam labadaba tan ku ay ku tacalluqda mooye ta kalena waan u qadaraynaye waxay daliishanayeen nusuusta cumuumka ama waxay xujaysanayeen waa isla macnoune nusuusta cumuumka ayay xujaysanayeen oo macnaa ujeedadu markii naskii caamkaa yimaado wax qariini ina aanay jirin oo qeyb ku khaas yeelaysa ama macaanidiisii qeyb ka mida ku koobaysa lafdigaasi wixii u subanayo oo dhan bay daliilka ama xukumkaa u daada ay u xujaysanayeenba oo may lahayn dee siiqadani maya inunbay inoogu dhacaysaayoo macnaha cumuumkii ma jiro ee macnaha umuulka uu ku sugan yih uu leeyahay ayay u daliishanayeen naskii siiqooyinkan mid ka mida ay kuba sugnayd markay iyagu taa u daliishadaan fa yuwaafiqu waa waafaqayay almukhaalifu kii khilaafsanaayo masaladan ba ay isku hayeen ama xukumkan ee minhum iyaga kaa mid aha calaa sixati alistidlaal istidlaalkaa daliishiga uu tan u daliishadee macnahan cumuumkaa uu dee cibaaradan ama siiqadan ama daliilkan u daliishaday ka mukhaalifkiina mukhaalifnimadu ma aha mid xaggan cumuumku waa jira iyo ma jira isku hayaan labadii carbeed bay ehelkeedii ka wada mid yihiin mafhuumkaasi inuu leeyahayna way isla ogaayeene xukumkii kale ayaabay dee ku niqaashayeen marka midkood nas caama daliishado oo uu u daliishado xukumkan uu u daliishado kii kalena dee waxa weeyaan isagii kama doonayn shay khaasa inuu laba yimaadee cumuumkaas inuu daliilkii dee masaladana ama qeybtan ay iskuba hayaan ay ku niqaashayaan inay afraaddii hoos kelaysay kaba mid tahay daliilkaasna shamlinayo kol haddaan qariino kala jirin tiibuu ku waafaqayay walinadkur misaalayni dalik bal laba misaal oo halkaa u sugnaaday aan sheegno waxaan sheegaynaa laba misaal alawalu ka hore can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala lamaa nasalat markay soo degtay walam yalbisuu iimaanahum bidulmin aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin dadkii mu'miniinta ahaa in iimaankoodii wax dulmiya ku dheehin kuwaas ayaa hanuun leh qaala asxaabu nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisiibaa waxay yidhaaheen sadee saxiixa inoogu sugan wa ayunaa lam yadlim waa kii ka anaga naga mida in dulmi la imano bacnaa waxa weeye iyagii cabsi baa gashay ayaddii ayay xaggeedii cabsiye kaba gashay markaasay rasuulka ilaahay u yimaadeenoo dee cidba nagama badbaadaysa iyagoo leh waayo dee nama jiro ruuxa naga naga midoon dulmi ku dhicini ma jiro marka waa kee bay yidhaaheen marka waa cumuumkii ay xujaysteen eeg cumuumkii ayay aayaddan dee markaas ayay fahmeen oy arkeen dhammaantoodba inay wada hoos imanayaan oo kuwa mu'miniinteen iimaankoodii dulmi ku dheeheen taas inaanay dee dhammaanba ruuxii mu'minka ahaye iimaankiisii dulmi ku dheeha cumuumkan inuu afraaddiisii uu shamlinayay ama uu wada gaadhayay uu ka mid yahay tiibay u arkeenoo markaasay tiibay dhibsadeen ay rasuulka ilaahay u yimaadeen dee aayaddana lagugu soo dejiyey mid annaga naga midoon dulmi la imanna ma jiro fanasalat markaa waxaa soo degtay si arrintii iyaga cabsidii iyo wixii kuba yimi meeshii loogaba saaro ina shirka la dulmun cadiim shirkigu dulmi weyn weeyo macnaa walam yalbisuu iimaanahum bidulmin dulmigaasi ma aha anwaacdii dulmi oo dhan dulmi khaasaa loo jeedaa waa dulmikii ugu weynaa waa shirkigii marka wuxuu leeyahay bal halkay dee imaka cumuumkii inuu siiqo leeyahay lisaanka carabeed kaba mid ah dee taasna kii isagu arrintaa dariishanayay mooye ka kalena uu taa la ogolaa ku waafaqayay halka xadiiskan iyo aayaadkan nus labadan aayadood nusuulkeedu odigu ugaba daliil yahay waaba kanoo wuxuu ihi fafahima way fahmeen asxaabatu asxaabtii radia allahu canhum alcumuuma cumuum bay ka fahmeen fi laayati aayadii aayaddii cumuum bay halkan kaba fahmeen markaa laba cumuum baa meesha soo gelaya aayaddii ima min alismi almawsuuli ismigii mawsuul ee waladiina aamanuu inay kaba fahmeen oo waataynu soo maray asmaadii mubhamkaa marka inoo tirinayay ismiga mawsuul inuu alfaada cumuumka ka mid yahay oo markaa aladiina dee dhammaantoodna markaas waxa weeyaan waa wax shamlinaya cibaaradan iyoy hoos imanayeen taas iyadoon aw min annakirati fii siyaaqi nafyi amase nakiradii siyaaqu nafyiga ku sugnayd bay cumuumkii ka fahmeen oo ah bidulmin inay bidulmin waa nakiro laakiin siyaaq nafyi bay ku sugan tahay walam yalbisuu nafyigaasaa horeeya waana tii aynu soo marnay shalayto nakiradu markay siyaaq nafyi ama siyaaq shardi ama siyaaq nahyi ama istifhaam inkaariya adugu siyaaqood ay ku sugan tahay inay cumuum faa'iideynayso oo xaggana cumuum kalea kuba sugan oo labada midbaa dee adigu fahamkoodan iyagii ay isyidhaaheen mama badbaadaysaanee cabsida geliyey labadan maws cumuum mid ka miduu uga yimi oo bidulmin haddaba maxaa jira xaggii muwaafaqadiina walam yunkir muu inkirin calayhim korkooda annabiyu sala allahu calayh wasalam dalika fahm fahamkaa cumuumkan ay fahmeen kumuu inkirin ee bal jaa albayaanu waxa yimi uunu xaggii ilaahay ka yimi caddayn loo caddaynayo ana almuraada bidulmi ashirku ana almuraada waxaa looga jeeda bidulmi dulmigan aayadan ina shirka la dulma may aayadda hore walam yalbisuu iimaanahum bidulmin maaha dee nakiradan siyaaqa nafyi ku sugan cumuumkay keenaysa ama cumuumkay leedahay waxay keenaysay dulmi wixii lagu magacaabayo oo dhan mid yar iyo mid weyn mid naftii la dulmiyo ama keyr la dulmiyo ama taas inay waxa weeyaan dee ay tahay ruuxii isagu bal markaa dee badbaadayay iimaankiisii inuu taa ka badbaado ka madhnaado oon u dheehinba oo dulmi dhammaantii bay kuba dhacaysay bayaankiibaa deeta u yimi dulmigan in looga jeedo dulmiga weyn waa dulmiga weynna waa kee waa shirkiga laakiin wixii shirki ka yar ee dunuubtii kale ah ee waxa weeyaan dulmi iyaguba ah naftii uu dulmiye ama wax kaleba uu dulmiyey ruuxii dee taas in allaha laa yakfiru anmarkaa an yushraka bi yakfiru maa duuna dalika o dee camalkii saalixaa baaba lagu dhaafaya masaa'ibtii iyo dhibaatooyinkii baa lagu dhaafi dee umuurihii kale ayaa towbadii way u furantahay bal shafaacadii baa furan markaa dulmigaas dee weyn baa loo jeedaayo dulmiyadaa kale imaka aayadii loolama jeedo ama macnaheedu ma aha taas baa deeta bayaanku uba yimi qaala fi fatxi lbaari wuxuu ku yidhi xaafid ibnu xajar kitaabka fatxulbaari wa fiihi waxaa ku sugan ujeedadu eleg aayadan fahamkoodii iyo taas iyo dee alxamlu xambaarid cala alcumuumi nas marka uu yimaado alfaaddii cumuumka keenaysa mid ka midina uu ku sugan yahay in cumuumkiisii horta lagu xambaaro xataa yarida daliilulkhusuusi daliil khaas yeelaya oo waxaan macno dee afar wixii uu suubanayay qeyb ka mida ku koobaya ilaa uu yimaado oo dee waxa weeyaan waa nusuustan shareecada ee cumuum kale haddii dee aynu wax khaas yeelaya aragno sidaan ugu camal falayna laakiin inta aan ka helayno wax takhsiisinaya macnahoodii guud ay lahaayeen shumuulku uu kuba sugnaa ayaan u xujaysanaynaa aan u daliishanaynaa aan uguna dhaqmayno aan ku camal falaynaa oo naskii markuu yimaado dee maaha un in la yidhaha may horta wax khaasa aan u doondoona ama khaaskii aan lagu xambaara macno khaasaan ku xambaaraynaaye horta cumuumkiisii baa lagu xambaari ilaa la helayo wax keenaya khusuus oo imakaba saxaabadii cumuum bay ku xambaareen cumuumkiisii bay ku xambaareen rasuulkuna salawaatullaahi wasalaamu caleyh taa kumuu inkirin oo muu odhan may macno khaasuu leeyahay dee bayaankii laakiin markuu yimaa dee bayaankani caddeeyey in waxa ilaahay subxaana wa tacaala dulmigan uula jeeda ama macnihiisu inuu yahay dulmiga weyn ee dulmi dhammaantii inaanu ahayn wa fiihi alxamlu cala alcumuumi xataa yadrida macnaa ruuxii uu iska qabsanayaa iska xujaysanayaa cumuumka xadi lafdiga ama cibaaradii leedahay haddaanu helin wax khaas yeelaya المثال الثاني مثال كاللباد ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي بوحيد من جر روح تشيد ثوبه مرديس خيلاء وكرامها دافية خيلاء حرق إيا كبر درادد لم ينظر الله إلهي ما إيغي إلهي حقيس يوم القيامة مالنت قيامة هديك روح إلهي أوغي وأيه ومن حريصنا يبا faqaalat umu salama bal xadiidku taas buu ahaa lafdiga eega cumuumka inoogu suganna man weeye waa tii aynu shalay soo maray mantaasi inay horta loo isticmaalo wax caaqila inay dee cumuum leeay asiiqdii cumuumka kaba mid tahayna waan soo aragnay anwaacdeedii oo dhan ama shardiyaha noqoto ama istifaamiyahaba noqoto ama mawsuulahaba noqoto bal markaa imika waxay deeta cumuumkaasi keenaya dee waa ti aynu soo maray kol haddii caaqaltay rag iyo dumarba lafdigani waa gaadhaya ama waa dee ka wada dhexeeya oo qeybtii dee mudakarkii un khaaskuma ahae cid alla ciddii dee markaa maradiisa jiida dhulka jiida labada jinsiba bal markaa inuu dee waciidkan uu la kulmayo faqaalat umu salamata umu salama waxay tidhi radia allahu canha eeg iyadoo cumuumkaa fahamtay waa halkan halkuu u daliishanayaa naskii cumuumkiisii bay fahamtay inay dumarkuna markaa cumuumkan soo hoosgelayaan bay fahamtay dumarkiina astur baa laga doonayaa oo iyaga sidii ragga ma aha markaasaa waxay tidhi fa kayfa tasnacu nisaa malaa labadiiba ya-di iyo kaafkiin baa isyar weydaartoo kala horeeya fa kayfa seebay tasnacu samaynayaanoo annisaau dumarku biduyuulihina faraqyadoodiiyo dee maradooda inteedii hoose dee ay ahayd qadamkooda inay qariso aqdaamtooda inay qariso hadday noqotay dee ruuxii jiida ee maradiisii ay dhulkiiba gaadhayd ama halkaa hoos dhaafiya in waciidkan iyo dee ilaahayba aanu xaggiisa eegahayn dumarkiisay yeelayaan ay duyuushoodii ku samaynayaan maxay ka yeeli qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi isagoo ah cadayde cumuumkan macnihiisu waa caadi macnaha caam waa leeye laakiin halkan waa ciddii ay raggii unbuu khaas ku noqonoo dumarkii iyagu way ka baxayaan waayo satri baa looga dee iyagii laga rabaa aqdaamtoodii ay qariyaan marka qaala wuxuuhi yurkiinahu duyuusha ama daylka way raaricin oo dee way sii yardayn shibran intaa ka ayay iyaga de waa intii loo iyagu si ay lugahooda ay u asturmaan taako bal taakadaasi ama qadamka hoose ha kaba bilaabanta saydha ama halkan dee laga soo qaaday ragga intii libaaskoodu ku joogo kuraantiiba fa qaalat waxay tidhi idan macnaa haddii xaalku sidaa noqdo oo waxay raaricinayaan ama ay hoos u dhigayaan ay sii daynayaan uu taaka noqdo tankashifu way faydmi aqdaamuhun oo dee haddii ay waxyar qabsadaan ama wuxuun laguhoodii dee wax weyn ma aha waxii bal markaa intii dee haba qarsoonaadeen markaase laakiin intii dee waxa weeyaan satrigaas ayaan wax saa usii weynahayn maradii mara daafiya ma noqonayso lugahoodaa muuqan ama qadamkoodii hoosaa muuqan qaala wuxuu ihi fa yurkiinahu waxay daylkii raaricin doonaan oy sii hoosuu dhigi diraacan dhudhun walaa yazidna calayhi kama ziyaadinayaan kolley dee xadiidka horena ibnu cumar baa wariyay qeybtan dambe umusalamiya taasna iyada saxiixa inooguma sugna ee waxa wariya ama waxaan uga jeedaa bukhaariga muslim iyo tirmidi iyo nasaa-iya baa wariya soo shaarixuba sheegaya bal markaa imanka fa fahimat umu salamata inagu jaanibkii cumuumkiiyo jaanibkaasumaan ka eegeynaa umu salama waxay fahamtay min lafdi man lafdiga man alcumuuma cumuum bay kaba fahamtay waaqaraha nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahayna fahamkeedaa kumuu diidin oo xaggee dee taa ka keentay iyo waxyaalo oo adiga maxaa hadalkaasba rag unbaabay ahayd iyo muu odhan ee waa kan dee umuurahan kale iyo waxay yeelayaan dumarku si gaaroon buu u sheegay walam yunkir dalika calayha bal bayana laha wuxun buu u caddeeyey xukma nisaa-i dumarka xukumkoodii buu u caddeeyey fa haadaa bal markaa kaas fahamka umu salama iyo inkaar la-aanta rasuulkii ilaahay ama fahamka naskii hore mithaalkii hore saxaabada iyo rasuulkii ilaahay oon jaanibkaa kuba inkirin taas daliilun wuxuu daliil u yahay calaa ana lafdata man dee siiqa horta labaduba waxay daliil u yihiin oo ka wada dhexeeya cumuumku ama inuu alfaad iyo siiqooyin leeyahay macnaha cumuumkaa leh naskan dambena si gaara wuxuu daliil ugu yahay calى ana lafdata man lafdigan man tufiid اlcumuuma cumuum inay faa'iideen biduuni qariina waana dee hadalku marka aanay qariina la socon ee iyadoo mudlaqa timaado in macnaha shumuulku uu ku sugan yahay ee ay lahayd iyo cid alla ciddii ay u suubanaysee loo isticmaalayay dee in ay wada gaadhayso oy markaas waxba aanay ka reebahayn ee dhammaanba ay wada hoos imanayaanoo cumuum bay faa'iideen qariina la-aan لأن الcmuم min صفaat الألفاad cumuumku صifaada alfaadu kaa mid bal kale hadalkii waa yar dheereeyey ee ujeedadu waxa weeye qeybtii dambe way dambaysa oo wixii aan lafdi ahayn cumuumma ka imanaya waa inoo dambeeyaaye waxyaalahan cumuumku uu ka yimaadaa waa alfaadahan lagu dhawaaqo taas weeye waa mabaadida say almabaani kaba cabiraan arrinta kale ee meesha jirtaana waxa weeye cumuumku siiqooyin iyo alfaad buu luqadii carbeed kuba leeyahay marka aanay iyagoo mudlaqa yimaadaan inay qariino kale la socon macnaha cumuumka aan ka qaadanayno oo dee waaba tan in salafkii ummaddu say yeelayeen iyo si ay u daliishanayeen iyo umuurahaas welibana taa waxaa inoogu sugan hadalkaa xaafida sheegay oo ah marka naski uu yimaado alfaada ama siyaqda iyo cibaaraadka macnaha caamkaa lahaana ay laba socdeen dee haddii daliil khaas yeelaya aan helo macnihii khaaskaa baan ku xambaaraynaa laakiin haddaanay taasi jirin cumuumkaa guud baan qabsanaynaayoo lafdigaasi wixii uu suubanayo o dhan waanu daliishanaynaa waanu xujaysanaynaa bal taasna waa macno oo bal markaa ixtijaajkii aan dee xukun masalo loo daliishanayay dee bal masalan kuma khaasa un daliil khusaynayo khaasi inuu u yimaado ee nas caama haddaan helo oo masaladan ama xukumkana afraaddiisii kaba mid yahay naskina isagoo mudlaqa uu yimaadoon qariina aanay la socon wax khaas yeelaya aynaan helin ama balkaasi ama ilaa intaan horta ka helayna wax khaas yeelaya cumuumkaasun baan haysanaynaa oo cumuumkaas ayaan ku dhaqmaynaan haysanaynan xujaysanaynaa bal umuuraha intan safxadan inoogu sugani taa weeye cumuumkuna sifaad siyaq gaara ayuu luqadii carbeed ku leeyahay dee iyada taas inay qolooyin taas wax ka yar keenayo siyaqda ay jiraan iyada kitaabka way nooguma sugno wax inoo yaalla maaha laakiin waa wax jireen oo dee hadaladoodan kolley waxyaalahay milicsanayeen ama cibaaraadkoodan waxyaalihii dee ay wabed marka ay milicsanayeen markaay cibaaraadkan kaba cabirayeen meesha kaba mid ah wa qowlu haddaba musanifka qowlkiisii uu yidhi walaa yajuusu dacwa alcumuumi fii gayrihi min alficli wamaa yajri majraahu adamiiru fii qowlihi dee waana shaarixay waxaa dee kolley inta badan xawaashi baa lagu yaqaanay ama qolooyinkan xaashiyada inay qowluhu ay dhahaan laakiin wax qariiba maaha shuraax kala duwan oon xawaashi ahaynba taasay isticmaalaanoo bal dee xaafid ibnu xajarba fatxulbaari oo kale iyo amhaashihii kolkol taas bay kuba sharxaan hadalkii waana dee xawaashi maayo waa sharax kitaab la sharxayayo walow ay tani badnayd markaa wax qariiba maaha maaha wax kitaabkani uun laba yimi ee shuraax kala duwan ayaan arkaynaa asharxu bilqowl inay qowl hudaa inta yidhaahaan dabadeedna wixii ay ka doonayeen hadalkii kitaabkay sharxayeen intay soo qaataan ay sii sharxaan arrintu maaha qowluhu inay xaashiyo uun ku kooban tahay wa qowluhu walaa yajuusu ma banaana dacwo lcumuumi cumuum oo la sheegto fii kayrihi fii kayrihina waa fii kayri markaa annudqi ina wuxuu yihi walcumuumu min sifaati nudqi nudqigiina waa ka yidhi bimacna almanduuq lafdigii uu awilo haddaba alfaada lagu dhawaaqayo waxaan ahayn in la yidhaaho cumuum buu faa-iideynayaa cumuumkiisa la sheegtaa ma banaana waayo dee siiqooyinka gaarkee alfaada ayaa cumuum kale waxyaalaha aan siiqooyinka iyo alfaadaha intay noo taaliya intay naga maqanba aan ahayn iyada cumuumkii lama sheeganayo haddaba walaa yajuusu dacwo alcumuumi fii ayri fii kayri nudqin oo min alficli fii kayrina nudqiga kayrkii weeye mintana waa tii bayaaniyada ahayd xarfu jar haba noqdo oo kayrkii bay bayaan u taho fii kayrihi nudqiga kayrkii oo min alficli ficil ah waa afcaashi ah iyo wamaa yejri waxaa dareeraya ee xasilaya ama dhacaya majraahu meeshiisa oo macnaa yaanu ficil noqoninbe laakiin ficilkii oo kale sidiisii kuba imanayo wuxuu ku dhacayaaba wasfi mucayana maaha wasfiga macnaha cumuumkii lahaa ee wasfi mucayan sida dee xukumkii oo kale oo xukumkii walow dee iyadii imaka isagiina ficilkii oo kale ayo ficilkii buu laba mid yahay qadiyo mucayana xukumkii la xukumayo kale الضمير في qwلihi غayrihi ycuud ilى النطq وqwlhu min الficl bayaan غayr waa intan soo lqbeeyey min alficlina bayaan buu u yahay غayrka wاlmacnى macnuhuna waxa weeye markaa intan ana alficla ficilku laysa ma ahaanin min siyaq اlcumuum waxaynu soo aragnay man iyo ma iyo kulun iyo ayun iyo nakira fi siyaaqi nafy iyo mufradkii asha lahaa ama alfiya laam aan taca lahayn dee ahayn cahdiye iyo sidaas oo kale jamci waxyaalahaasi alfaad cumuum bay ahayd laakiin ficilka cidi samaynayso ee wax lagu dhawaaqayo aan ahayn alfaada ama siiqooyinka cumuumka ka mid maaha kol haddaanu siiqooyinkii cumuumka ka mid ahayn haddii la yidhaha facal rasuulka ilaahi baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ficilkaa laba yimi waxa dee ficilkan ama bal maalan lafdigana uu suuban lahaana sadee uu tukaday baa la yidhi iyadii markaan eegno salaadii dee mid sunnay noqotaa mid faraday noqotaa waxyaalo kalena lamama socdaan dee in la yidhaaho mar keliya rasuulka ilaahay salaad ma farado iyo sunno mar keliya ma wada tukan karo markaa ficilkaasi cumuum ma yeelanayo ficilkaasiba wax gaara mid ahaan baa lagu fasiri haddii dee tafsiirkeedii la helo haddii kalena ijmaal baa meeshii iman laakiin waxa weeyaanuun de cibaarada keliya iyo waa tukaday uun salaadiisa dee kacbadu ku dhex tukaday farad iyo sunne mar keliya muu wada tukan salaad qeyb ka midun bay ahayd markaa kuwaasi cumuum waxyaalaha caynkaas ee ficilkii cumuum isagu ma yeelanayo kol hadduu musbat yahayba marka wuxuu uhi sheekhu waxbuu inoo soo kordhiyo wahaadaakaasi waa marka aan ficilku cumuum lahayn oonu siiqooyinkii cumuumka ka mid ama cumuum aynaan ka faa'iidaysanayn yuraadu bihi waxaa loola jeedaa alficlu lmuhbatu ficilkii siyaaq isbaat ku yimi siyaaq isbaat kuba yimi taas baa loo jeedaa naxwu qowlihi ama qowlika wallaahi la aakulanna dacaaman baa tidhi oo dee imaka cumuumkan iyo alfaadahan markay iqraar jiro ama dee xalifkii oo kale iyo nadirkii waa siiqooyin aan jaanibkaasna lafdiga iyo cibaarada la eegayo waxay keenaysaaba dee lagu fasiraya lagu xambaaraya haddaba haddii uu yidhaahaba shaksi wallaahi baan ku dhaartee la-aakulanna waxaan cuni doonaa maan cuni dacaaman cunto ficil baa meeshii jiro wa aakulanna dacaamanna way fa idaa akala hadduu cuno dacaaman waaxidan cunto keliya bara biyamiinihi dhaartiisii waa furiyo oo ku baari noqday oo iyada tan ficilkii cumuum ma laha hadduu yidhaha dacaam baan cuni uu kimisba cuno ama wax nooc kale cuno sida beriis oo kale ama wax cunto lagu magacaabo midun uu cuno dhaartiisii uu la yimi oo uu ku baari noqday oo uu fuliyey dhaartii kamay jabin nin dhaartiisii buriyeyna maaha sababto ficilku dee cumuum ma laha waana ficil musbatu halkan aha marka wixii cunto lagu magacaabo ee uu cunaba ama akli wixii lagu magacaabo laba yimaadaba dhaartiisi way caadi waa dee nin dhaartiisii dhameeyey ayuunbuu noqonaya ama alficlu ficilkii fii siyaaqi nafyi nafyi siyaaqii ku sugnaa ficilku hadduu siyaaq nafyi galo fa huwa min siyaaqi alcumuum siiqooyinka cumuumka isaga cumuum buu faa'iideynayaa fa idaa xalafa hadduu dhaarto laa yabiicu oo wuxuu yihi wallaahi laa abiicu buu yihi eeg wax mucayana muu sheegin oo muu odhan laa abiicu dacaaman oo kale ama laa abiicu libaasan ama laa abiicu kada muu laakiin wuxuu yihi wallaahi laa abiicu buu yihi oo wixii macmuulka ahaa waa go-an yahay laakiin ficilkiiba inoo yaala siyaaq nafina waa ku sugan yahay ilaah baan ku dhaartay waxma iibinayo ayuu yidhi xaniisa biayi beecin kaana halkan cumuum baa jira cumuumka halkuu inooga imanayana waan arki doonaa walow aanu siiqooyinkii midna aanay inooguba sugnayn aynu soo aragnay wuxuu ku dambaabayaa ama dhaartiisi ay ku buraysaaboo nin dhaartii oofiyey aanu noqon ahayn biayi beecin beec kasta oo kaana adee ama biayi beecin beec kii kamid oo kaana ahaadaba ujeedadu wax beec lagu magacaabo hadduu la yimaado eeg beec wuxuu doonaba beecaasi haba noqdee waxa weeye xinsigii waa uu imanaya marka wuxuu yihi sheekhu wa siru lfarqi farqiga sirtiisu bayna nawcayni labada nooc udhexeeya ujeedadu eeg ficilkii mar wuxuu yihi cumuum ma keenayo waana tii matniga inooguma sugnayd oo waa markaa uu siyaaq isbaat uu ku sugan yahay waa ficilkii musbatka ahaa ee nafyi aanu laba socon marna wuxuu yihi cumuum buu faa'iideynayayo waa ficilkan siyaaqa nafyi ku dhacay ama manfiga ah labadaa haddaba sirta udhaxaysee midna uu cumuum u faa'iideeyey midna aan u faa'iideynin waxa weeye ana alficla ficilku yanxallu waa furfurmayaayo can masterin master iyo wa zamanin seven oo ficilkii haddii bal dee waaba kan ficilku isagu asal maahae masterka asala waxyaalahan dee mushtaqaadkii buu kaba mid yahay ama lasoo wax kale laga soo qaatay marka markaan leenahay masterka u asala dee masterkiina uu dee kolley lahaa macnahaasuu lahaa dee macnahan masterigee uu lahaa uu taas haddii aan lafdigan dee aan taxliilinoon furfurno laba macnaa meeshii inoogu wada sugan midi waa macnihii masteriga ahaa ee asalkaba uu ahaa ficilka midna waa waxaan dee ficilkani uu laba yimi oo dee qeyb ka mida macnihiisii oo dee zamanadii saddexdayd mid ka mida inuu dee ay markaa isagana macnihiisa tahay inay waa master uun macnihii waa leeyahay marka haddaan idhaaho akl waa cunitaan wax zamana oo mid hore iyo mid dambe iyo mid joogoon macnaha ka dhadhansanayaa ma jirto cunid uun baan idhi zaman lama socdo laakiin markay taasi ficil noqoto ay noqoto yaakula ama aakulu oo kale macnihii masteriga ahaana waa ku sugan yahe cunitaankii ahaa maxaa kaloo ku sugan zaman baa maanta soo galay oo ama akala haddaan idhaahno waa zaman tegay dee haddaan idhaahno yaakulu oo kalena wuxuu noqonayaa un ama mid dee waqtigan labadiiba waa ixtimaali mid mustaqbal iyo mid xaalo ah kulna dee waa waxaa lagaba raba in markaa la sameeyo oo waxaa soo yarbeelay markii arrintii ficilka noqotay macno zaman oo zamankiibaa qeyb ka mid ah haddaba haddaan ficilkii dib aan dee macnihiisa saa u kala dhigno labadaa macno ayaa meeshii jiro midna waa macnahan masteriga midna waa zamankii marka falmasteru masterku kaamilun fii macnaahu wuxuu ku qarsoon yahay masterkii ina isagaaba u asalehe macnaha ficilku ku qarsoon yahay ijmaacan khilaaf li waa ku qarsoon yahayba marka masterkuna dee waa macno nakiro ho macno nakiruu leeyahay fain kaana muhbatan haddii uu yahay haddaba ficilkii ficil muhbata sida kaa horo wallaahi la akulana dacaaman masterna meeshii ismiyaalo akli yaallo oo isaguna weliba macno nakira leh dee muhbat buu noqonayaayo falmasteru muhbatun wanakiratu waana macno nakira ah wanakiratu nakirada fii siyaaqi lisbaati siyaaqu lisbaat ku sugnaydna sidan shalay soo aragnay laa tacumu cumuum ma yeelato waxma caam yeesho ilaa fii maqaami limtinaani haddii madna sheegan iyo imtinaan maqaamkii ay kuba sugan tahay sidan shalay soo marnay kama taqadama wain kaana manfiyan ficilka hadduu manfi noqdo sida wallaahi laa abiicu oo kale abiicda haddaan furfurnana dee macnihii masterigaa ba waa inoo soo baxaya waa macno ku qarsoon dee zaman baana ficilkan markan uu dee arrinta ay ficil tahay zamanna qeyb ka miduu yahay macnihiisii haddaba markan hadalkii dee dib loo furfuro ee beec ay noo soo baxdo beecaas inoo soo baxdayna waa macno master waana lafti nakira inoo soo baxaya hadhow maxay noqon nakiro siyaaq nafyi ku sugan buu macnii isu rogaya nakirada siyaaqa nafyi ku suganna cumuum bay faa'iideynaysay halkaas baa ficilku marka uu siyaaq nafyi ku sugan yahay adigu uu cumuum ka yeelanayaa oo cumuum uu ka yeelanaya wallaahi laa abiicdun iyadii waxaaba weeye ay la macno noqotay si iyadoo halkan laa beyca oo kale la yidhi oo kale beec ma jiro oo wax beeca oo jiraa ma jiro dee taasna waxay keenaysay cumuum bay faa'iideynaysay wain kaana manfiyan falmasdaru manfiyun wanakiratu nakirada fii siyaaqi nafyi tacumu kamaa mada haddaba waa mihaalulficli bal taa iska dhaaf manfiga markuu yahay oo ficilku marka aanu cumuum lahayn een la sheegan karin walaa yajuusu dacwa alcumuumi fii kayri min alficli waxaan cumuum loo xujaysan karin lama sheegan karado ama ma banaanadu looma xujaysanayoo looma daliishanayo macno caamo weeye wuxuu ihi alficlu ml qowl bilaalin radia allahu canhu salaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam daakhila alkacbati waaba qowlka rasuulki ilaahay wuxuu ku tukaday kacbada dhexdeeda ayuu ku tukaday maxaan haynaa waa la ficilkan ah salla waa tukaday bal markaa fahadakan waa ficilkani laa yacumu lfarda wanafla salaadii faradka ahayd iyo salaadii nafliga ahayd ma wada caam yeelayo dee salaad keliga ku tukaday kolley salaad noo sunna ay ahayd macnaha ujeeddadu markaa looma xujaysanayo kol haddii uu bilaal yidhi sallaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam dee waxa weeyaan farad iyo nafli iyo wixii looma wada deliishanayo kolle khilaafna bayna ahlicilmi waa jira kacbada dhexdeeda salaada faradkii ma ku ansaxaysaa mise kuma ansaxayso oo aimada qaar ay kuba tagaan kacbada dhexdeeda dee bal salaad faradi inaanay kuba ansaxayn ay tahay in lagala baxo bal taas bay ayamada qaarkoodna ay kuba tageen haddaba wuxuu leeyahay lafdigan sallaa salaad wixii lagu magacaabayo oo dhan iyo bal haddaan lafdigan dee aan u laabanno dee xaggii masalan wixii oo dee salaad oo kale aan ula laabanno salaad dhammaanteed looma xujaysanayo waxaan taa loogu xujaysanaynin waa tan id laa yutasawaru lama suuraysanayo ana haadihi salaata salaadaasi fardun wa naflun macan oo farad iyo sunno inay mar keliya waatay oo haddii maka la yidhaaho bal kaba soo qaado alsalaatu tajuusu fii daakhili alkacba lafdigaas salaad de waa ismigaas ashana loo wixii salaad oo dhan waanu u fasiranaynaayo lafdi caama weeye waa siqo caam laakiin marka la yidhaho rasuulki ilaahay baa tukaday wixiina ay waaqaco keliya tahay mar keliyana uu tukaday dee markii keli ahaa suurtagal maaha inuu farad iyo sunno wada tukado waa salaad mid kamida ayuunbuu tukaday markaa kol haddii mid kamida un waxa suurtagal ee ruuxi uu waktiga wax keliya un wixii kala iman karo wixii magacan lahaa qeyb keliya uun kala iman karo markaa cumuuma yeelanaysa weeye cumuumkiina looma xujaysanayo wamithaalulficli lmanfiyi ficilkii manfigaa mithaalkiisu qowluhu tacaala weeye waukraa lam taqdiruu calayha macnaa dee wax kale ayaa ilaahay subxaanahu watacaala dee idinkuba nicmeeyay idin siinaya oo lam taqdiruu calayha aydaan karin ficilku waa kee waa lam taqdiruu calayha ay laa qudrata lakum eeg macnihii masterigaabuu dib ugu awilay oo macnihii zamankunbuu kaba saaray dee macnihiina eeg waa nakirana nakira fi siyaaqi nafyina waa cumuum ay laa qudrata lakum calayha wax awoodo oo idinka idiin sugnaado oo taa korkeeda idinkuba sugnaaday waa markii dee ay iyagu soo laabmeen ee xudaybiye kaba soo laabmeen iyagoon cumradiina soo cumraysan laakiin baycadii ridwaanna ay dhacday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala fadxiyo kale iyagu makay eegayeen waxyaalo kale uu siiyeyoo mid kaloo idaan wax awooda u lahayn markaa macnuu muxuu noqday laa qudrata lakum calayha fa huwa markaa kani nafyun lijamiici anwaaci alqudra de waa wax ilaahay siiye uun anwaacdii qudrada dhammaanteed anfin la anfiyayo noqonaya waayo ficil siyaaqu nafyi dhacay siyaaqi nafyina markan macnihii nakirada ahaa laba doona nakira fi siyaaqi nafyi isu rogayaayo waa cumuum markaan bal adigu hadalku waxa weeyaanun ficilka horta marka hore ka mid ma aha alfaadahan cumuumku uu ka yimaado waayo ficilkii dee wej keliyunbuu u dhacayaa ee wixii lafdigan la leeyahay waa la sameeyey uu suubanayo o dhan mar keliya lama wada samayn karo sidaa daraaddeed bu wax khaasa un uu noqonaya laakiin haddii uu bal keeno ou yimaado kolkol cumuum faa'iideeyana waa suuradan uu inoo sheegay oo ah markuu siyaaq nafyi uu kuba sugan yahay xagga cumuumkii ugaba imanayana waa taa dee arrintan markan dambe ficilkii la furfuro dee macnihiisa qarsoon ee uu yidhi ijmaac ahaan buu uguba qarsoon yahay macnaha masteriga oo isna macno nakiro noqonaya nakira fi siyaaq nafyi baa inoo soo bixiyo halkaas baa cumuum kaba imano haddii ficil cumuum loo xujaysto ee kolley waxaaba imanaysaa sida dhaarahoo kale marka uu sheegayo nadarkii iyo waxyaalo caynkaas oo waxyaalo loogu baahanayo dee marka bal matalan sida dee jawaabteed iyo fatwadeed ee wixii siyaaq nafyi oo kale iyo wax cumuumkii loo sheegan karo walow dee kolley waxyaalaha markay noqoto nadin imakasta dhaartoo kale iyo ruuxa niyadiisii iyo curfigiisii iyo waxyaalo laba eego lafdigaasun sida aan markaaba loo qaadan haddii laakiin aanay waxyaalaha kale jirin dee ficilko macnihiisa waa taa laynoo sheegay walmuraadu biqowli wamaa yajri majraahu qowlkiisan uu yihi wamaa yajri majraahu waxaa looga jeeda horta wamaa yajri majraahu waxa weeyaanun waa wax dee imaka ficilkii sifo mucayan uu dhaco markii la yidhi sallaa rasuulu llaahi sala allahu caleyhi wasalam ee salaad wixii lagu magacaabayo o dhan ama dee tukasho iyada lafdiganima caam yeelaya wej keliyunbuu dhacay sifo mucayanuu ku dhacay waaba dee salaad sunna aana wayhayd haddaba waxay iyadu yaanu ficilkiiba ahaanin sidan oo kale laakiin ficilkiibuu la mid yahayoo sifo mucayanunbuu ku dhici karaa oo sifo mucayana ayuunbuu u dhacayaa ee dee wax macnaha guud aynu alfaadaha kusoo marnay yeelanaya maaha bal taas baa wamaa yajri majra waana taw inoo fasiri doono bal imaka qadiyadii xukumkii oo kale kasoo qaad waxaasaa la xukumay dee iyadu waa nooc ficil waaba noqonaysaa laakiin dee bal imaka labadii ficil baa in yaryar kala duwane haddaba laakiin wuxuu u dhacaya un si gaara iyo sifo mucayanoo xukumkii dee uu qadiyadan mucayankaa la xukumay xukum khaasuu noqone xukum caama oo wixii dee bal xukumkaasi kaba imanayo o dhan dee adugu ama cibaaradan waxay u subanayso o dhan wada gaadhaya ma noqonayo haddaba waa waxyaalaha si gaara ama wasfi gaara kuba dhacaya ee si mucayanoon si u fulo ama uba dhaca ay tahay ayaa ficilka meeshiisii leh adeg ama soconaya kalqadaaya almucayana midlu xadiidi abi raaficin radia allahu canhu qaala qadaa uu xukumay rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay bishufcati shufcuu u xukumay liljaari oo shufcadii waa dee macnihii macruufka ahaa shufcadiia waa xaqaa tamalubkaa qahrigee ruux uba sugnaanaya sharigan cusub korkii uba sugnaanaya ayuu xukumay liljaari waa intan haddaan lafdigan aljaar eegno waa dee tii aynu soo marnay alfaadii cumuumku ka mid noqono dee ashan la socotaana imika kol haddii nin gaara oo markii hore lasoo sheegayo jaar gaali aan shirin cahdiya laguma fasirayo xagga macno cumuum bay lahayd laakiin maxaa jirta waa lafdigana qadaa waa xukumay xukumkii ayaa dee ficil maxalkii ayuu dejisan yahayba bal markaa walow san dee saxaabigii bal markaas iyo ashufca iyo ama eliljaar oo kale ay tahay in jaar dhammaantii xukumka u xukumay haddana kol hadday dee qadiyo hortaalay ay tahay iyo dacwo khaasa ay ahayd jaar mucayana ayuu noqonayaa jaar khaasuu noqonayaa wixii inta dhaafsanaana laynooma soo naqlin oo kale oo bal jaarkaas inay dee deris ahaanuun labadooda aqal ay ku dhinac sugnaayeen in macno intaa ka siyaadsan oo khaasaba uu yeesho inay nusuus kalaa jirta oo dadku marka ay albaaba kala leeyihiin wixii aan la qaybin unbay shufxa ka timaadaayo wax la qaybiye shufxa kama timaado nusuustii saasaasna way jirtayba ee bal markaa jaarkani wax khaasiyo ah oo dee bal matalan dadka waxoodii intay ku kala baxeen qaybsadee albaabadoodii ay u kala duwan yihiin ee xuduuddii meelahoodu ay caddahay ee bal markaa taasoo kale aan jaarka shufca aanay kaba iman jirin wuxuu kaga duwan yahay waa tan jaarna laguma magacaabay inay jirtiyo in kalena hadalkii inooguma sugna markaa tan bay leeyihiin waxa weeyaan waa sidii ficilka khaaska ahaayoo kale qadiya khaasa jaarkana waxaa suurtagala shariigba inuu ahaa waxuula lahaa jaarbaha lagu magacaabe ninkan kale dee ay iyagoo shuraakaa kii kalena kolley jaarkiisii baabuu noqday taasba oo wax saasna inay jiraan baa suurtagala saa daraaddeed markaa tan oo kale dee xukum caama lama siinayo fahadaakani laa yacumu kula jaarin jaar dhammaantii ma caam yeelayo kolleyna malaxan filay dee waxay taa u yidhaahaynay liljaar xukm caama waa caadi lafdigii waa siiqadii caamka ahayd jaarkii baa loo xukumo aya jaarinkan ayaaban odhan kari layn de xadiidkii kalea jira rasuulka ilaahi qadaa bishuuxati fii maa lam yuqsam wixii aan la qaybin oo kale iyo kol haddii xuduuddii la caddeeyo inaan taasi jirin iyo umuurihii nusuustii kalea jirta saa daraaddeed fahada laa yacumu kula jaarin lixtimaali lkhusuusiyati fi dalika aljaar khusuusiyo ama wax khaasa oo jaarkan uba sugnaado sida shirko oo kale ayo inay suurtagalba ay tahay khusuusiya uu jaarkani lahaa war raawi raawigina naqala wuu soo naqliyey siiqata alcumuumi siiqadii cumuumka lidanihi cumuuma alxukmi waa malihii uu isagu u malaynayay xukumku inuu caam yahay oo macnaa wuxuu leeyahay lafdigan muu odrhan imika halkan saxaabigii qadaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam bishufcati bishufcati lijaarin ruux jaara mid oo dee uu markaas nakiraba kaba cabira ama dee ruux bal maalan uu kaba cabiro khaasa ee uu caam yeelay oo alba imika laba socoto oo ashina imika cahdiye maaho dee cumuum bay faa'iideynaysaa jaarka ayuu u xukumaa hadalkii noqday jaarka ayuu u xukumay shufco ee ruux jaaruu u xukumay macnihii waa ka waasacsan yahay saxaabigu markaa wuxuu soo naqliyey siiqa cumuum buu soo naqliyay leeyihi isagoo dee ay isaga la noqotay ama ijtihaadaan u malaynayay xukumkani inuu caam yahay oo jaar kastaba xukum dee waxa weeyaan u sugnaaday uu leeyahay uu leeyahay oo jaar kastaaba leeyahay arrinkuna taa ma yahayn bay leeyihin qolooyinka hadalka wataa dee waa qolooyinka hadalkan wataa arrinkuna taa ma aha oo kol hadduu wax imika siiqo cumuum aanu lafdigii inoo soo naqlin laakiin siiqo cumuum wuxuu kuba soo naqliyo isaga cibaaradii tahay dee taas cumuum kama qaadanayno waxaa dhici karta khusuusiye inay jirtay bal saas bay barhkood yidhaah wuxuu hi hakadaa saas bay masala ku tamhiiliyeen shuraaxul waraqaati kitaabkan waraqaad qolooyinkii sharxay ee badnaa halkan marku tan ay marayeen ee ay bal maalan walaa yajuusu dacwa alcumuum fii kayri min alficli wamaa yajri majraahu tan bay misaal kaba dhigeen wa huwa ra'yu akthar lusuuliyiina usuuliyiinta intooda badanna siay qabaan weeye inaan saxaabigu markuu soo naqliyo bal wax dee siiqo cumuum uu kuba soo naqliyo arrintuna dee aanay ahayn alfaadihii dee cumuumkaanene suuradu sidan oo kale ay tahay ay dhici kartana inuu dee isagii u maleeyey inuu macnahan caamkii jiro iyadoo dhici karta macnuhu kaba duwan yahay inaan halkaa cumuum lagaba qaadan ahayn oon cumuumkii lagaba qaadan sida halkan ba ay leeyihin mayo jaarkaa khaasa ayaaban kaba fasiranaynaayo ixtimaal baa jira ay leeyihin wayaraa waxay iyagu qabaan aakharuuna kuwo kaloo usuuliyiinta ka mida wa minhum raggaa waxaa ka mida ibnulxaajibi ina xaajibaynu hore usoo maray horaan magaciisa iyo usoo sheegaytaa waalcadudu cadud baa ka mida kolley waa dee tacbiirkoodii waxyaalaha diinta u idaafaysan intay algeriyaan ay iska xadfayeen mudaafu ilayhgii sida taqiyudiin iyo shamsudiin iyo taajudiin waatan ataaju fulaan ataaju subkiyu ataqiyu bnu taymiya ashihabu bnu xajar waxyaala saasaan arkayna waa lafdigii mudaafu ilayhgii baa la gooyey halkii kalena al baa lasoo dhigay ninkana waa taasoo kale oo dee laqabkiisu wuxuu ahaa caduddiin ayuu ahaa markaasa ay gooyeen addiin baa gooday alla xaggii horaa la geliyo alcabudun buu noqday oo saasoo cudud oo kale ayuu noqday lafduna taas ba waana nin macruuf oo mashhuur oo cabdiraxmaan ibnu axmed baa la yidhaha aliiji kolkolna alcadud liijiyu bay raaciyaanba oo intay cadudkan iyo aliijiyu nisbadiisa israaciyeen iijna waa meel adigu wadanka ama magaadigu shiiraas meel magaalo weyneed oo la odhanaya abisxaaqiya loo nisbeeyey ayay malaa magaalo dee tuulayaasheeda iyo qaryooyinkeeda iyada hoos yimaada ayay kaba mid ahaydee bilaadii farisin weeye waa meel bilaadii farisa waanana aimadii shaaficiye kaba mid ahaa kutub usuulana ama kutubna waa leeyahy uu kaba mid yahay kitaabkaay had iyo goor wax ka soo naqliyaan ee imikana halkan uu wax kaba soo naqlinayo ee uu cunwaankiisa uun kaba dhigay sharxulcadad calaa mukhtasar ibnu xaajib ibnu xaajib mukhtasarkiisa usuuliga ayuu sharxay waana sharax la madbaceeyey cabdudiinkan baa sharxay cabdiraxmaan ibnu axmed baa la idhaa qarnigii sideedaadna raggiisiiba ama toddoba boqol iyo lix iyo kontonkii hijrada ayay dhimashadiisu ahayd isaguna waaba kuwaasu kaba mid yahay walaamidiyo aamidin waxaa la arkaa imika inay noogu horeysay laakiin waa inuu suuriya cilmigan kalaamkana raggii dee qaadadooda iyo xaggaasna aad aqoonta sare uba lahaa ama aimadii jaanibkaasna laguma tirinayay ah oo sayfuddiin kolkolna isna asayfu keliya bay yidhahdeen sayfuddiin cali bnu abi cali ibn muxamed la yidhaaho asalkiisu xambari buu haddana shaafici buu noqday musanafaadkiisa waxaa ka mid a isna kitaab shahir oo madbacaysan oo waa kitaabkii imaka kitaabkiisii alixkaam waa taas oo dee waa kitaab aada u macruufa laba mujalad ama dee afar juz haba raacsanaadee oo lagu magacaabo alixkaam fi fii usuuli ilaxkaam oo kitaabka ama kutubtii hore usuulka intii ay lahaayeen waa usuusha cilmigan usuusha ee labadii dee muctamad iyo adigu labada labadiine muctasila ay kala lahaayeen muctasilada kaba mid ahaa iyo burhaankii imaamulxarameyn iyo khazali kitaabkiisa mustasfaho idhahaan waa sa ibnu khamdun idhahaan waa kutubta usuusha waa dee marka la eego aqdaabkeedi iyo tiirarkeedii waana kutubta hore oo intii ka dambeysay markii dambe ay ula kaceen un talkhiis iyo ikhtisaar iyo sharax iyo waxyaala ay uba kaceen kutubtii ugu horeysay afarta kitaab lagu talkhiisiyey ayuu kaba mid ahaa dee malaa isaga fakhrudiin iraazi baa ka yar horeeyay kitaabkiisa maxsuul isaguna afarta kitaab buu kan kuba talkhiisiyey markii dambena ikhtisaaraadkii ibnu xaajib iyoba bilaabmay iyo haddana dee shuraaxdii ay kuwaa sharxayeen ama ay xaashiyeynayeen bal kaas weeye aamidina wa shawkaaniyo shawkaanise dee waa nin waxaan filaya tacriif inaanu iiga baahnayn haddaba qolooyinkaasi waxay ku tegeen ana haadakani waa cibaaradan saxaabigu isticmaalay ee liljaari uu yidhi yacumul kula jaar lafdiga qadaada ma eegayno laakiin lafdiga liljaar markaan eegno jaar kastaaba shufcadii waa yeelanaya laakiin taasna hadhow dee nusuustii kale in lala jamciyay u baahanaysa ama nusuustii kale cadayd ee ahayd bal waxa weeyaan inaan dee jiwaarka ama shufcada waxa lagu mudanaya inaanay jiwaar ahayn wadaagsi wada lahaan waxa la wada leeyay ahayd lanna saxaabiya saxaabiga araawiya raawigii cadlun caadil weeye caarifun garanaya bilugati luqadii falaa yanqulu siiqata alcumuum siiqadii cumuumka ma soo naqlinayo wahiya kalimatu ljaar almucarafatu bilaami ljinsi ilaa idaa calima inuu ogaado aw dana alcumuuma oo macnaa nin gaara uu rasuulku u xukumo oo dhici karta inuu xaalo gaara lahaa taasun siiqadii caamka uma soo naqlinaye waa inuu ama ogyahay ama malaynayo in meesha xukumkani aanu kan ku koobnayne xukumkii caamka uu caam yahayba wamilu hada yufiid lcumuuma kaasoo kalena cumuum buu faa'iideeyaa lianna laama laamtii qaaliban listiqraaq laamtu qaaliban istiqraaq baa macnaheedu yahay faxamluhaa cala laami alcahdiyati laam cahdiya oo lagu xambaaraa khilaafu daahiri sii daahirkayd si khilaafsan weeye wa khilaafulgaalibi wixii badnaana waa khilaafsan yahi wahada wa raajixu wuxuu leeyahy in halkan cumuumka lagu daayo ayaa raajixa qaala shawkaaniyu shawkaani baa wuxuu yihi farujxaanu cumuumi imaka cibaaradana qadaa bishufcati liljaari in cumuumkiisoo la raajix yeelo iyo wa dacfu dacwa ixtimaali kownihi daciifnimada ay daciif tahay sheegasho la sheegtay ixtimaalu ixtimaali kownihi khaasan inuu khaas yahay ixtimaalka ay ixtimaalayso fi lgaayat lwuduux aad bay u caddahay oo wuxuu leeyahy dee cumuum oo halkan la sheegto iyo jaanib kaloo daciif aad bay u muuqataaba waliannahu mu-ayadu bicumuumi shariicati likuli nnaas bal kollay dee jawaabay u baahanaysaa axaadiisii kale markaa lala jamciyo ee bal cibaaradan haddaan eegno wuxuu leeyahy weliba taa waxaa sii xoogeynaya dee shareecadu cid gaara umay iman dadkao dhan bay ka wada dhexaysaa kan waxa loo xukumay wixii la midka ahaa hadduu dhacuu kan kale kaba dhacaysna waa in loo xukumo markaa shareecada cumuumkeeda likulli naasna tan way waxay noqonaysaa wax lagu sii xoogeeyo wanabiyu nabiguna sala allahu calayhi wasalam idaa xakama hadduu xukumo biqadaain qada fii waaqicati mucayana waaqica khaasa oo hayo goor dee qadaayaha iyo xukumadu wax gaaray noqdaan cid gaara loo xukumo maha dadkii o dhan dee ciddii dacwada lahayd baa xukumkan bal matalan yeelanaysa haddaba hadduu rasuulka ilaahay qadiyo ama waaqica mucayana xukum uu ku xukumo uma xadasa lana inaga uu inoo soo riyo oo inaga uu dhaco inaga dhexdeedna miluhaa qadiyadii wax lamidi wajaba ilxaqaha biha waxaa waajibaysa inaynu tii ku dhaqanno inuu ku camal fallo rasuulka ilaahay xukumkiisii mid lamid a qadiyadani kahor hadday lamid tahay aan kuba xukmno lianna xukma almilayni waaxidu labada shay ee isku midkaa kol haddaan wax kala farqinayaa jirin xukumkoodu waa mid oo shareecadu lama iman laba shay oo isku mida inay laba xukum kala siiso laba shay oo kala duwanna hodee waxa weyaan laba inay isku xukum siiso taa shareecadii lama iman marka lianna xukma almilayni waaxidun wa huwa ilxaaqu bilafdi la bilqaas weliba markaa qadiyo uu rasuulka ilaahay xukumay inaynu inaguna si uu xukumay si lamida ku xukumno markay dee tii tani ay la mid tahay tani ay tii hore laba mid tahay ma aha qiyaas aan tii hore uga qiyaas qaadanay ee lafdigii ayaa labadiiba shamlinayo waa ilxaaq bilafdi waa halkii nudqiga ayaaban ku haleeshiine maaha qiyaas baabkii ma noqonaysa wallah subxana wa tacala aclam لا الحمد لله سنة ولا الصلاة والسلام على رسول الله